wuxuu haddaba sheekhu yidhi isagoo qaaciidadaa ku binaynaya hadalkan faman actaqa ka xoreeya alaaatan saddex ayuu xoreey laa yamliku kayrahum oo aanu wax kala lahayn qiimatu kullin mid kastana miatun ay tahay wa kasbu axadii midkooda shaqadiisina miatun ay tahay oqraca waa loo qori tuure fain kharaja alcidqu lilkaasibi hadduu soo baxo cataqa wuu xoroobaya walahulmia boqolkana isagaa leh wain kharaja liqayrihi hadduu soo baxo cataqa waa xorooya uma uqrica waa loo qorin ee fain kharajat liqayrihi hadday soo baxdo cataqa sulusuhu baa xoroobi wain kharajat low hadday soo baxdo cataqa rubucuhu baa xoroobi wa tabiicahu rubucu kasbiina wuu raac waxau sheekhu yidhi qaacidadii ayay haddoo hadalkani ku binaysan yahay wuxuu hi haddii uu xoreeyo fii maradi mawtihi ayay u xoreeyey alaaatan saddex laa yemliku kayrahum saddex addoon oon wax kala lahayn buu xoreeyey qiimatu kullin mid kasta qiimihiisu miatun waa boqol mid kasta qiimihiisu waa boqol wa kasbu axadihim midkood kasabkiisiyo wuxuu intaanu muctiquba dhimanin ka hor wuxuu shaqaysana miatu wey mid baa boqoloo hore u shaqaystay haya maxaa markaa meesha yaalla saddex addoon oo ah saddex boqol iyo kaa shaqadiisiio dee boqol afartaa boqol baa meesha yaalla afartaa boqol baa la doonaya uludkii in laga saaro haddaba xisaab jabraahoo adag bay markaa ayay geliyeen haddaba wuxuu sheekhu yidhi fain kharaja alcidqu hadduu cidqigii u soo baxo waa loo qori tuure lilkaasibi kii kaasibka ahaayee boqolka shaqaystay ayay xornimadii u soo baxday cataqa wuu xoroobi walahulmia boqolkii uu kasbadayna isaga ayaa leh horta isagii wuu xoroobi boqol uu kasbadayna isagaa leh maxaa yeelay waxaynu nidhi qaacidadii waxaynu nidhi qofka qurco ku xoroobaa wuxuu leeyahay kasabkiisii min yowm alictaaq isagoon uludka la xisaabinaynin masalan intii hadalkaa lagu dhawaaqaye dhimashadiisii ka hor baa lix bilood baa udhexaysay intiibuu masalan boqolka masalan intaan muctiqu dhimanin ayuu markaa kasbaday boqol marka waxaanu nidhi haddii cidqigii u soo baxa lilkaasibi cataqa wuu xoroobi walahulmia boqolkana isagaala u shaqaystay oo waxaan idhi qofka xoroobaa kasabkiisa ayuu leeyay min yowm alactaqa inaan suludka la gelinaynin wain kharaja ligayrihi ligayri alkaasib kii boqolka shaqaystay midaan ahayn buu usoo baxay cataqa horta isagu ha iska socdo oo waa xorooba waayo dee saddexda addoonkaasi uludkoodii weeye uma uqrica waxaa loo qori ridii mar labaad kii kaasibkaa boqolka shaqaystay iyo kii kale sidii uludka loo dhammaystiro ilain waa maanta xoliba afar boqoleh fain kharajat hadday u soo baxdo qurcadii liayri ligayri alkaasib kii kale ayay u soo baxday cataqa uluuhu uludkii baa xoroobay uludkii ayaa xoroobayo markuu dee kii hore xoroobee boqolka ahaa kan kalena uludkii baa xoroobayo saasay ku dhammaanaysaa markaa uluaanka ka labaad iyo kaasibkii iyo kasabkiisiiba warahadii bay markaa u hadhaysaa halkaa ayuu ku daayaabahayd markaa wain kharajad buu yidhi haddaba marlabaadkii baa waxay u soo baxday lahu kii kaasibka ahaa cataqa rubucuhu baa xoroobaya wa tabiicahu rubucu kasbihiina wuu raacaya waxaynu nidhi masalan markii haddii cidku kaasibka u soo baxo waxaynu isagaa xoroobayo boqolkana wuu leeyahy kaasibkii umay soo bixine waxay u soo baxday ligayrihi labadii kale mid u soo baxdo kaasina ha xoroobo baynu uludkii baynu daydaynaa si aynu u dhammaystirno hadday kii labaadeen kaasibkaa in usoo baxda waxaanu uludkii baa xoroobayo taasi way iska soconaysaa mar kii labaadee haddaba la doonaya uludka in la dhammaystiro ayaa waxay usoo baxday lilkaasibi kii kaasibka ahaa wuxuu leeyahay cataqa waxaa xoroobaya rubucuhu isaga rubuci horta ha xoroobo wa tabicahu waxaana raacaya rubucu kasbihi kasabkiisa rubuciisuna wuu raacayaa maxaa yeelay waxay leeyihin waxa waajib ah dee warasada inay u hadho inta xorowday labanlaabkeed waxa laga maarmaana inta xorowday labanlaabkeed inay u hadho marka waxaynu idhi waxa xoroobaya rubucii rubuciisaa qiimihiisuna waa shan iyo labaatan kasabkiisana waxa raacaya intaa in la eg marka kasabkiisii waxa ka soo hadhaya shan iyo toddobaatan waayo waxaynu ku qiimaynaynaa waxaynu leenahay markan masalan aynu rubuciisa aynu xoraynay rubucaasi goormuu xoroobay dee wuxuu xoroobay maalintii uu xoreeyey qurcadan kuma xoroobina maalintii uu xoreeyey ayaynu xukunkii ayaynu xukumay marka waxaynu leenahay dee xoolahan boqolka ah wuxuu ku kasbaday rubuc xorah iyo iyo alaaatu arbaca doona markaa rubucii xorta ahaa dee boqolka inteedii ha raacdo meesha ha ka baxdo marka waxaa soo hadhaya uun kasabkiisii waxaa soo hadhaya shan iyo toddobaatan shan iyo toddobaatan baa soo hadhaya waxayni wain kharajad hadday u soo baxda markaa labaad lahu kii kaasibka ahaa cataqa rubucuhu rubucii baa xoroobaya wa tabicahu rubucu kasbihi kasabkiisa rubuciina uu raacaya horta rubuciisii oo shan iyo labaatana baa xoroobaya xaggii kasabkana waxaa ka raacaya dee rubuc oo waxaa la leeyahay dee dhammaantii ayaa boqol han kasbaday markaa rubucaa la xukumay xornimadiisa maalintii uu ku dhawaaqay xornimada dee rubuc baa raacaya kasabkii uo qaabilsan markaa rubucaasaa meesha ka baxaya wain kharajda cataqa rubucu watabicu rubucu kasbigi baa raacaya hayla waxay leeyihin waxaa waajiba inay waratada u hadho inta xorowday dacfigeed marka wuxuu leeyahay sheekhu لأنه يجب أن يبقى للورثة ضعف ما عتق ولا يبقى ذلك إلا بما ذكره حال صوشي مويان سكرنا كبس عليه فإنه يعتق ربعه بحروبية وقيمته خمسة وعشرون وعشان يلبات وتبيعه من كسبه نوحا كالراعية قدرها وهو غير محسوب عليه انت كسب كان لحساب المايو فيبقى من كسبه وحا كارية خمسة وسبعون وبقي منهم ما قيمته خمسة وسبعون سجن خمسة وسبعون بقى عليه وبقي عبد قيمته مئة haddaba fajumlatu tarikati maxsuubati alaaa mia wa hamsatun wa sabcuun marka waxay noqonaysaa marka laga jaro shan iyo labaatanka marka laga jaro tarikadan la xisaabiyey waxay noqonaysaa saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan maxaa xoroobay markaas waxa xoroobay boqol iyo shan iyo labaatan baa xoroobay boqol iyo shan iyo labaatan ayaa xoroobay laba boqol iyo kontonna way soo hadheen laba boqol iyo konton iyo boqol iyo shan iyo labaatan markaa isku dartana waa saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan weeyaan فجملة تركة المحصولة ثلاثمائة وخمسة وسبعون منها قيمة العبيد ثلاثمائة ومنها كسب أحد خمسة وسبعون فجملة ما عتق وحا حروبي دودوب كيسو ومائة وخمسة وعشرون وجملة ما بقي للورثة مائتان وخمسون ويه marka wuxuu leeyahay rubucu kasabkan hayr maxsuubka ahina inta xorowday buu raacsan yahay maxayla kasabkan ayaa wuxuu ku qaybsamayaa inta addoonka xornimo ku jirta iyo inta addoonnimo ku jirta ayuu ku qaybsamayaa wain kharaj wuxuu leey falow actaqa hadduu xoreeyo alaaatan laa yamliku gayrahum qiimatu kullina mi'atun ay tahy wa kasbu axadihimna mia uqraca waa loo qorridi fain kharaja alcidqu lilkaasibi hadday u soo baxdo cataqa waxaan ugu xoroobay walahulmia boqolkiina isagaa lahoo uu kasbadayoo dee waxaanu leenahay qofkii la xukmiyey xorayntiisa kasabkiisa min yowm alictaaq buu leeyahay waataynu nidhi wain kharaja likayri hadduu soo baxana cataqa kaasaa xoroobaya uma uqrica waxaa loo qorridaya kii kaasibka ahaa iyo kii kale sida suluska loo dhammaystiro fain kharajad hadday likayri u soo baxdo cataqa uluu kaa kale uluskii baa xoroobay wain kharajad lahu hadday kaasibka u soo baxdo cataqa rubucuhu baa xoroobaya wa tabicahu rubucu kasbihina wuu raacayaa wallahu aclam faslun fi lwalaa'i waxaa walaha la yidhaha ayuu fasal u yahay walaha luqa ahaan qaraabaa la yidhahdaa muwaalaad ayuu ka yimi oo isu gargaarkii iyo isku dhowaanshaah sharci ahaan marka wada laga hadlayana waxaa la waa casabada ama qaraabanimada ay sababto milkigaa addoonka ka suulay iyo xornimadaa la xoreeyey waa qaraabo iyaa yacani dhowaansho ay sabab u tahay waataynu soo tilmaamaynay meelo fara badan xagga dhaxalka iyo xagga guurka iyo yacni marka qaraabada nasabka la waayo inay kuwii xoreeyey yimaadaan haddii ay xornima jirtay taa ka muctiqi uu dhaxlaayo dee tobankii wax dhexlayay buu ka mid ahaa xaggii guurintii xaggii salaad kutukashadii xaggii caaqilayntii iyo tolayntii intaasoo dhan ba uu soo gelay waxaana wasala aayadda qur-aanka ilaha udcuuhum liaabaa'ihim aqalka markii dambe waa mawaaliikum bay ilahay yidhi iyo xadiidka rasuulku sala allahu alay slam yihi innama alwalaau liman actaq walaha wuxuu u sugnaaday cidda u xoraysay iyo xadiidka kale imaamu axmed iyo ibnu khusaymiye ibnu xibbaan iyo ay warinayaan alwalaau luxmatun ka luxmati nasab walu waa qaraabo qaraabada nasab oo kala mida laa yubaacu walaa yuhab lamana hibeeyo lamana iibiyo man cataqa ka uu xoroobo calayhi gudiisa raqiiqun addoon bictaaqin xorayn sababteeda ayuu ugu xoroob aw kitaabatin ama kitaabay wa tadbiirin dibdhigin wa istiilaadin kaelmadhashi wa qaraabatin iyo qaraabo wa siraayatin iyo siraayeyn fa walaa'uhu lahu welihiisa isaga ayaa leh uma licasabatihi casabadiisa ayuu dabeedna u sugnaaday waxau sheekhu yihi qofka uu ku xoroobo addoon oo masalan sidii ugu xorooyay biictaaqin dee isagii baa xoreeyey aw kitaabatin ama wuxuu idhi haddii ad intaa la kaalaydo xor baa tahay oo dee nujuumtii iyo xoolihii lagu kitaabeeyey buu bixiyey oo saasuu ku xoroobo wa tadbiirin waa dibdhigida wuxu uhi markaan dhinto xor baa tahay wasilaadi waa ka ilma dhashigii oo dee addoontii ayuu ka ilma dhashaday muwaladaynu noqotay wa qaraabatin qaraabo ayuu ku xoroobay oo masalan dee qariibkiisii ku dul xoroobayey ayuu soo iibsaday ama uu dhaxlayba sidaasuu ku xoroobay wa siraayatin siraayo weeyaanoo dee labadii wada lahaa ayaa midkood qeybkiisii xoreeyo intii kalena sidaasay ku siraayeen intaasoo masaleba fa walaa'uhu lahu welihiisa isaga ayaa yeelanaya welihiisa haddii masalan cid kaloo dhaxasho la waayo kaa xoreeyey baa dhaxlaya maxaa yeelay inama alwalaa'u liman actaqa baa rasuulku xadiidka bukhaari iyo muslim walaha waxana cidda xoraysay ayuu yidhi intan kalena waa looga qiyaastay un markay kitaabada iyo tadbiirka iyo istiilaadka iyo qaraabada iyo siraayada iyana waa looga qiyaastay walaa tariu uma licasabatihi intaa dabeedna casabadeeda casabadiisa ayay u sugnaatay kuwii ragga ahaa ee caasimun binafsihi ahaa kuwaas ayay dabeedna usii sugnaatay walaa tariu imra'atun haweeney kuma dhaxasho biwalaa'i ilaa min catiiqaha kay xoraysay mooyaane waa awlaadii iyo carruurtiisa wa cutaqaa'i iyo kuway sii xoreeyeen mooyaane fain cataqa calayha abuuha hadduu ku xoroobo uma cataqa cabdan uu xoreeyo oo fa maata u dhinto bacda mawtilabi bilaa waarihin isagoo ah famaaluhu lilbinti buu sugnaaday walwalaau lilcasabaati casabaadka ugu sarreeya ayuu sugnaaday waxau sheekhu yidhi ruux dumari welo kuma dhaxasho ruux dumari welo kuma dhaxasho oo masalan haddii uu kii muctiqaayo u xoreeyey inan iyo inan uu ka tego kalabun baa dhaxlaya ilaa min catiiqiha kay ayadu xoraysay way dhaxashay nabal walaw liman catiiq baa leeyihi waa awlaaddii iyo kaa ay xoraysay kuway sii dhaleen muctiqaayo markaas dee kuway sii xoreeyeen ayagu ay muctiqulmuctiqa usii tahay wala haba fogaadaane way markaa dhaxli karta macnaha kay xoraysay iyo ka usoo nasab sheegtay ama nasab ama walow usoo nasab sheegtay daba wuxuu sheekhu yihi fain cataqa calayha abuuhaa aabbaheed baa ku xoroobay masalan aabbaheed bay soo iibsato addoonahoo wuu ku xoroobay uma cataqa cabdan dabeedna odaygii baa addoon sii xoreeyey fa maata wuu dhintay addoonkii bacda mawtilaabi aabbihii intuu dhintay dabeed ba addoonkiina dhintay bilaa waarihin isagoo wax waarisoo dhaxlaya aan lahayn waarid xaggana saboo aabbaha iyo addoonku mid wax dhaxlayaba kamay tegin xagga nasabka ah fa maaluhu kaa la xoreeyey ee addoonka ay masalan aabbuhu xoreeyey maalkiisaasi lilbinti inanta ayuu u sugnaaday marka bintulmuctiqana ku dhaxli mayso oo macnaa kii xoreeyey baa dhalay addoonkaa ku dhaxli maysee waxay ku dhaxlaysaa muctiqatulmuctiq macnaha kan xoreeyey aabbaha ayay sii xoraysay ee bintulmuctiq kuma dhaxlayso kii xoreeyey ayay dhashay marka ku dhaxli maysee odaygan ila waa kay soo iibsatay aabbaheedee ku xoroobay welihiisa ayay lahay markaa kii uu sii xoreeyey mar haddii waarisi la waayo xagga nasabka oo aabbihiiya isaga toona bintada ayaa yeelanayso muctiqulmuctiq ku yeelanaysee bintulmuctiqa ku mudan mayso waxaa kaluu sheekhu uhi walwalaau liacla alcasabaati walow wuxuu u sugnaaday casabada ka ugu sarreeya casabada kuwooda sare ayuu u sugnaaday abu daawuud iyo xadiid ay warinayeen cumar iyo cuثmaan iyo cali laga warinaya waxa lh alwalaaw lilkubar lilkubri walaha kuwa waaweyn ayaa leh xagga macnaa derajada iyo dhowaanshaha ku weyn masalan haddii uu ka tago muctaqi inaanu dhalay iyo inaanu awow u yahay ayaa masalan jiray dabeetana kii muctiqa ahaa ayaa wuxuu ka tegey laba inan ayuu ka tegey ama masalan waxa soo laba walaal buu ka tegey markaasaa mid ahaantood dhintay kaa dhintayna weliba inan buu ka sii tegey markaa adeerka ayaa qaadanaya inanku qaadan maya xagga dhaxalka marka la eego ee meesha ay walaaliyo joogaan wiil dee wiilkaa dhaxalka yeelanaya laakiin xaggan kale mar hadduu adeer joogo adeerkaa sarreeya ayaa qaadanaya adeerka sarreeya ayaa qaadanaya ee inanku ma qaadanayo oo xagga walaa xagga saraa loo egaa haddii masalan laba wiil buu ka tegey kii uu xoreey baa laba wiil ama laba walaal labadii wiil ama labadii walaal baa midkood geeriyooday kaa geeriyoodana inan buu kasii tegey marka inankaasi dhaxalka yeelan maayo eh waxa yeelanaya adeerkiisaa ayaa yeelanaya waman masahu ka u taabto riqun addoonnimo falaa walaa calayhi walaa cidna uguma sugnaa ilaa limuctiqihi wa casabatihi muctiqiisa iyo casabadiisa mooyaane waxau sheekhu uhi qofka addoonnima taabatay ee masalan addoon soo ahaayee dabeedna xoroobay falaa walaa calayhi liaxadin cid kale wala kuma leh ilaa limuctiqi wa casabatihi kii xoreeyey iyo kaa xoreeyey casabadiisu unbaa welihiisa leh masalan awowyaashii kuwii xoreeyey waxba kuma leh awowyaashii kuwii xoreeyey waxba kuma leh maxaa yeelay dee nimcada qofka masalan kan xoreeyey iyo ka awowyaalkii mid ka mida xoreeyey waxaa ku nimco weyn baa la leeyahy kan xoreeyey isaga ka isaga kii xoreeyey iyo kuwa casabadiisa ayuu baa yeelanaya awowyaashii kuwii xoreeyey ayaga meesha iman maayaan walow nakaxa haddii uu guursado cabdun baa muctaqatan guursaday fa atat biwaladin bay la timi fa walaahu limawla lummi oo iyadaa kuwii mawlaheeda ahaa ayay welihiisa u sugnaatay ee fa in uctiqa alabu haddii aabbaha la xoreeyo in jara ilaa mawaalihiba u jiidmi ee walow maata alabibu abu hadduu dhinto raqiiqan oo uu cataqa aljaddu uu xorobo in jara ilaa mawaalihiba u jiidmi ee fa in uctiqa aljaddu haddii la xoreeyo walabuna raqiiqun iyo in jara fa in uctiqa alabu haddii la xoreeyo bacdahu dabeed in jara ilaa mawaalihi waqiila waxa la yabqaa limawlal ummi ayuu hadhi ayuu baaqiyaan xataa yamuuta laabu in laa aabuu ka dhimanayo fayanjarna markaa u jiidma ilaa mawaalil jed jedka mawlayaalkiisa waxau sheekhu leeyahay haddii masalan addoon baa wuxuu guursaday muctaqatan mid la xoreeyey ayuu guursaday fa atat biwaladin ilmay dhashay hortoo ilmahaasi dee xor buu noqonayaa fa walaa-u haddaba ilmahaas welihiisa limawlal ummi hooyada kii mawlaheeda ahaayee dee lahaa dhaxalkeeda ee mawlaheeda ahaa ayaa welihiisiina yeelanaya maxaa yeelay dee wuxuu ku xoroobay hooyadii xornimadeedii ku xoroobay markaa hooyadii ciddii walaheeda lahayd baa isna welihiisa yeelanaysaa haddaba wuxu dhaa iyadoo caynkaasa oo aabbihii dee uu addoonkaa yahay oo welihii ilmahaasina uu xagga hooyada mawlaheedii jiro fa in cataqal abu hadduu xorobo in jara welihii waa jiidmayaa hooyada mawaalideedii wuu ka jiidmayaayo ilaa mawaalihii aabbaha dee kuwii awliyadiisa ahaayee welihiisa lahaa ayuu u jiidmayaa maxaa yeele weluhu dee nasabkuunbuu farac u yahay nasabkana aabbayaasha xaggooda weeye xagga hooyooyinka maaha wuu jiidmayaadaasina waxa weeye markaa aabbuu xoroobo ayuu ka go-ayaa kuwii hooyada walaheeda lahaa oo xaggan aabbaha ayuu usoo wareegaya kuwii welihiisa lahaa jiidanku waa caynkaa hadaba wuxuu sheeku uhi walow maatal abu raqiiqan aabbihii baa addoonnimo ku dhintay wacataqal jaddu awowgiina waa xoroobay in jarra wuu jiidmayaa ilaa mawaaliihi awowga kuwii mawaalidiisa ahaybuu u jiidmayaa oo xaggii hooyada uu ka soo wareegaya mawaalida xagga awowga ayuu u jiidmayaa maxaa ilaha awowgu dee aabuu xagga nasabka la mid yahay fain uctiqa aljaddu waa tannin in badan xarakadiisu ma wanaagsanaa wana isku wada raacayaan xarako qaladana isku wada raacayaan nusax oo dhammi fain uctiqa haddii la xoreeyo aljaddu baa la xoreeyey walabuna raqiiqun isagoo aabbihii addoon ah ayaa awowgii xoroobay la xoreeyey in jarra wuu jiidmayaa markaana welihii mawaalida un ilaah mawaaliihi mawaalida hooyada ayuu ka jiidmayaa mawaalida aabbaha awowga ayuu jiidmayaa ee fa in uctiqal abu aabbihii bacdahu dabadii haddii la xoreeyo awowga dabadii ayaa la xoreeyey in jarra mawaalidii awowga intuu ka soo wareego ayuu ilaah mawaalihii aabbaha kuwii dee welihiisa lahaa ayuu xaggooda u soo wareegayaa maxaa yeelay dee awowga xaggiisa wuxuu ugu jiidmay aabbihii baa addoon ahaa markuu xoroobo isaga ayaa mudan oo awowga dee ka xoog badan waqiila waxaa la yabqaa may wuxuu u hadhayaa limawaali lum hooyada kuwa walaheeda leh ayuu u baaqi ahaanaya xataa yamutalaba aabbuhu ilaa u dhinto oo fa injara ilaa mawaaliljad ayuu markaa u jiidmayaa awowga kuwii welihiisa lahaa aabbihii baa addoono markuu dhinto ayuu maanicaasi meesha ka baxaya walow malaka hadduu mulkiye ahaada alwaladu abaahu aabihi jarra walaa'a ikhwatihi ilayhi xaggiisa ayuu soo jiidi kadaa walaa'a nafsihina waa lama fila sax haddaan qaban qultu can imaamah haddaan ala saxu lmansuusu laa yajuru ma soo jiidayo wallahu aclam waxau sheekhu yidhi haddii ilmahaasi masalan weluhu uu dee u sugnaaday mawaalida hooyadii ilmahaas uu welihiisii u sugnaaday haddii uu aabbihii milkiyo dabeetana aabbihiisi uu ku dul xoroobo jarra walaa'i ikhwatihi walaalihii walaalihiisanay xagga aabbe ka walaala yihiin wuxuu ka soo jiidi markaas xaggii hooyada ayuu ka soo jiidi oo ilayhi xaggiisa ayuu soo jiidi maxaa yeelay markanuu aabbuhu dee ku dul xoroobo welihiisii waxa yeelanaya weladkan isaga iyo carruurtiisan kalay walaalayiinba walahoodii isagaa yeelanayo xaggii hooyada dee way ka soo wareegayaan wakadaa walaa'a nafsihi walaha nafdiisana xaggii mawaalida hooyadii uu ka sii jiidayaayo fil asax haddaan qabanoo dee xaggiisa ayuu usoo jiidaya nawaawi baa wuxuu leeyahay ala saxu laa yajuru ma soo jiidayo walaa nafdiisa oo mawaalida hooyada ka soo jiidi maayo welihii ayaga ayuu ahaanaya maxaa yeele hadduu soo jeeda dee welihii inuu nafdiisa ku mutaa bay noqonaysaa inuu isagii welihiisii nafdiisa ku muto taasina wax dhacaya maaha kitaabu tadbiiri dibdhigiddii ayuu halkan nooga hadlaya tadbiir asankeeda waxaa la yidhaha anadar fii cawaaqib alumuur arrimahoo balcidhibtooda dambe la fiiriyo sharci ahaanna waxaa la yidhaha tacliiqu cidqin bilmowti aladii huwa dubur alxayaa xorayn baa waxaa lagu xidhayaa ee dhimashada nolosha dabadeeda ah dhimashadii baa nolosha dabadeeda ah marka waa tacliiqu cidqin bisifa ayaa la cidqi sifa lagu xidhayo culimada qaar waa wasiyay leeyihiin jaahiligana waa lagu yaqaano islaamkuna wuu sugan waxaana u asala xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen ba waxa ana rajulan dabbara hulaaman lahu hulaaman addoon uu lahaa ayuu dibdhigay uu yidhi markaan dhintaad xor tahay wax maaloo kalena ma lahayn fabaacahu nabiyu sala allahu alay slam rasuulku wuu iibiyey dabeed marka arkaanintiisuna waa saddexoo waa siiqada tadbiirka iyo maaliga iyo dee mudabbarkaa la dibdhigayo sariixuhu haddaba ah adarkiisa caddee anta xurun wey bacda mowti ow idaa midtu markaan dhinto oo mataa midtu markaan dhinto fa anta xurun baad oo actaqtuka bacda mowti baan ku xorayay wakadaa dabbartukana waa lamid oo anta mudabbarun cala madhabi haddaan qabanno wayasixu bikinaayati cidqin ayuu ku ansaxayaa oo maca niyatin niyo ay la socoto ka khallaytu sabiilakaba wey bacda mowti waxau sheekhu yidhi wuxuu inooga bilaabay siiqadii dee siiqana sariix iyo kinaayay u qaybsamaysa markaa sariixa cad ee aan tadbiir waxaanayn ixtimaalaynin waxa weeye soo dhaha anta xurun xor baa ti bacda mawti idaa midtu markaa dhinto fa anta xurun mataa midtu maktigaan dhinto fa anta xurun baa ti actaqtuka bacda mawti iyo dhimashadae dabadeed baan ku xoreeyey dabbartuka waan ku dibdhigay anta mudabbarun mid la dibdhigi baa ti cala almadhabi haddaan qabanno yani waa wax mashhuur ahoo hadalladaas waa sariixoo hadday ka soo baxaan addoonkaasi mudabar buu noqonaya wayasixu bikinaayati cidqin maca niya kinaayadii cidqiga oo niye ay la socotana waa waayana way ku ansaxdaa ka khallaytu sabiilaka dee waddadaadii baan kuu banayy bacda mawti dhimashadee dabad isagoo cidqi niyoonaya maxaa waa nooc cidqiga ka mid oo dee kinaayadiisi waa soo gelaysa wayajuzu waa baneeya muqayadan isagoo la qaybay kain midtu haddaan inta fiida shahri bishan awil marada xanuunkan faanta xurun wa mucallaqan iyo isagoo tacliiq lagu sameeyo kain dakhalta haddaad gasho faanta xurun bacda mawti fain wujihat isifatu haddii leelo wamaatu dhinta cataqa wuu xoroobi wailaa falaa haddii kale ma xoroobi wayushtaradu waxaana la shardiyaa addukuulu gelin qabla mawti sayidi fain qaala dula in midtu haddaan nito uma dakhalta aada gasho fa anta xurun ushturida waxaa la shiraa dukuulun bacda almowt wahuwa cala taraakhi waana iska muddo waa iska sii jiraya walaysa lilwaarisi ka dhaxlayana malaha baycu inuu biyo qabla dukuuli intaanu meeshaa gelin wuxuu sheekhu yidhi tadbiirku wuu ansaxaa oo wuu bannaanya isagoo muqayada oo la qayday masalan wuxuu yidhi haddii aan dhinto bishan ama xanuunkan haddaan ku dhinto in midtu fii da shari ow fii da lmarad xanuunkan haddaan ku dhinto faanta xurun buu yidhi hadduu sifadii ku dhinto wuu xoroobaya haddii kalena ma xoroobayo mucallaqan isagoo tacliiq lagu sameeyey shardi lagu xidhay noloshaana wuu bannaanya wuxuu yidhi in dakhalta haddaad daartaa gasho fooqa haddaad korto faanta xurun bacda mawtii dhimashadee dabeed xor baa tahay fain wujihat isifatu haddaba haddii sifadii la helo sifadu mudabarnimada ku noqonayo horta meeshii oo galaa wa maata isla markaana uu dhinto cataqa wuu xoroobaya wailaa haddii kale falaa ma xoroobayo haddii isagoon meeshii gelin uu dhinto ma xoroobayo sifadii baan lehay mudabarna ma noqonayo ilaa horta waxaa sifadaa la yimaado wayushtaradu waxaa la shay adkhulu qabla mawti sayidii sayidku intaanu dhimanin ka hor waa inuu galaa si uu mudabar u noqdo markuu mudabar noqdo sifada uu la yimaadaa buu geeridiisa dabeed ugu xoroobaya fain qaala hadduu yidhaahdo haddaba in midtu haddaan dhinto uma dakhalta dabeedna aada gasho daarta faanta xurun baatay ushturida waxaa la shardiyaa markay xoraynta ansaxaysa dukuulun bacda almowt in la galo intuu geeriyooday dabadeed lafdigaasaa keenaya uma wa huwa dukuulkaasina cala taraakhi waa mid iska dibdhac ku dhisanoo yacni muddada uu doonaba wuu geli karayo dee umaasaa keenaysa walaysa lilwaarisi kan dhaxlaya malaha baycu inuu iibiyo qabla dukuuli intaanu gelinba inuu ilaa laba sugi maayuu iibiyo ma laho oo dee tacliiq mayd sameeye ma gurin karo walow qaala hadduu yidhaahdo idaa midtu markaa dhinto wamadaa shahrun uu tago faanta corun baa tahay falilwaarisi wuxuu le istiqdaamuhu fi shahri bishi inuu adeegsado laa baycu inuu iibiyo ma laha walow qaala hadduu yidhahdo in shi'ta fa anta mudabbarun oo anta xurun buuhi bacda mawtii in shi'ta haddaad doonto ushturidat ilmashii'atu waa la shardiyaa muttasilatan iyadoo la xidhiidhsan haween qaal hadduu yahay mataa shiita fali taraakhi waa iska dibdhaco xilliga la doono ayay noqonaysaa wuxuu sheekhu yidhi haddii uu yidhaahdo idaa midti weli markaan dhinto wamadaa shahrun bilina ay tagto geeliday dee faanta xor xor baato falil waarisi ninkii waarisiga wuxuu istikdaamuhu bishaa inuu dee adeegsado kiraysto fi shahri bishaa maxaa milkigiisii buu ku baaqaya laa baycuhu inuu iibiyo ma laha maxaa yeelay dee waarisku ma laha baynu yidhi inuu ninkaa maydkaa dhintay dee tacliiqiisii buriyo xaq uma leh walow qala hadduu addoonkiisii ku yidhaahdo in shi'ta in shi'tu buu wada leeyahy laakiin ma waa shi'ta weeyaan wuxuu yidhi in shi'ta haddaad doonto fa anta mudabbarun baad tahy aw anta xurun bacda mawtii in shi'ta buu yidhi ushturidat waxaa la shardiyaa almashii'atu doonid ayaa la shardiyaa muttasilatan iyadoo lafdiga la xidhiidhsan markuu yidhaahday in shiita faanta mudabaru de waan waan doonay waa inuu yidhahdaa ama anta xurun bacda mawti in shiit markuu dhintay inuu yidhahdo waan doonay de ayaa laga maarmaa khitaabku maxaa yaele jawaab u keenaya hadduu yidhahdo mataa shiita markaa doonto ayaad xor tahayna fali taraakhi dee xilligu doonaan bay noqonaysaa walow qaalaa licabdihimaa walow qaalaa hadday ku yidhaahdaan licabdihimaa addoonkoodii ina mitna markaa dhibano faanta xurun lam yactiq ma xoroobaya xataa yamuutaa ilaa ay labadiiba dhintaan fain maata axadumaa midkood hadduu dhinto falaysa liwaariihi uma sugnay baycu nasiibi inuu iibiyo waxau sheekhu leeyahay haddii ay laba wada leeyihiin addoon labadoodii ay tadbiir ku wada sameeyaan oo yidhahdaan idaa mitnaa fa anta xor markaan dhibanno xor baad lam yactin xataa yamuutaa ilaa labadiiba naftu ka baxdo ma xoroobayo fain maata axaduma haddaba mid ayaa nafti ka baxday midna waa soo taagan yihin falaysa liwaariihi kaa dhintay kii dhexlayay ma laha baycu nasiibi inuu iibiyo kuma nafta sarfi kale wax milkiga suulin kara maxaa yeelay dee xornimadiisiibaa waxa uga hadhan shariikaa dhimashadiisa laakiin wuu ku tasarufi karay waxaan milkiga suulin karaynin walaa yasixu ma ansaxayo tadbiiru majnuuni mid waalan tadbiirkiisu ma ansaxayo wa sabiyin laa yumayizu aan waxba kala soocaynin kada mumayizuna waa lamid fil adhari wayasixu min safiihin waa ka ansaxa wa kaafirin asliyin iyo gaalkii asliga ahaa wa tadbiirulmurtadina yubnaa waxaa lagu dhisi calaa aqwaali milkihi milkigiisa aqwaashii ku jirtay ayuunbaa lagu dhisayaa waxau sheekhu yidhi ma ansaxayo tadbiirta dee waxaa loo shardiyaa qaangaar iyo caqli kaa mid majnuuni hadduu idhaha addoonkayga idaa mid tufaanta xorun hadduu idhaho sabigii hadduu idhaha mumayiska ahayn ma ansaxayo dee tabaruc baan ehel u ahayn wakadaa mumayizun filadari dee mumayizna isna waa la mido hadduu wax kala garanayaba dee qof qaangaara baanu hayno ma ansaxayo tadbiirkiisu sii xorayntuba ay ula mid kahay wayasixu min safiihin kii safiiha ee isagu aan tasarufka wanaagsanayn ee wiciisa saydsayniya kaa isaga tadbiirkiisu waa ansaxaya xel cibaadadiisa iska toosan islaamnimo looma shardiyo marka haddaynu saan nidhi kaafirkii asliga ahaana tadbiir wuu ku samayn karaa addoonkiisa murtad baa meesha yimi wa tadbiirulmurtadi ninka ridoobay isaga tadbiirkiisu yubnaa waxaa lagu dhisay calaa aqwaali milkihi milkigiisa aqwaashii ku jirtay kitaab riddaynu kusoo marray aqwaasha ninkiiba hadduu ridoobo ilaahay iyo nebiga iyo diinta uu caayo bal hadda siday noqonayso milkigiisa qowl odhanayo markaba wixiisii way ka milki wareegayaan waxa loo xuleeya ma jiro qowlka adarkii wuxuu ahaa in la joojinayo wixiisii milkigoodii la joojinayo hadduu soo islaamana dee wixiisii isaga le haddii kalena waa ka milki wareegeen marka hadalka waa mawquufo hadduu islaamada tadbiirkaasi waa ansixi haddii kalena ma ansaxayo walow dabara haddii uu tadbiirka sameeyo uma irtadow ridowa lam yabtul ma burayo cala madhab haddaan qabano ee walow irtada lmudabaru hadduu ridowa lam yabtul ma burayo walxarbiyu walilxarbiyi xamlu mudabarihi ayuu leeyahay ilaa daarihim daartoodii inuu u qaado waxau sheekhu leeyahay haddii masalan waa addoon uu lahaa buu hi haddaan dhinto xor baato uma irtada markaasuu ridoobay lam yabdul tabdiirkiisaas ma burayo tadbiirkiisa cala madhabi haddaan qaban dee xaqa addoonkana laga ilaalinaya inuu hallaabo maxaa yeele riddaduna cuquuddii mustaqbalka ahayd mustaqbalkee soo socotay raadisaan laakiin tii maadiyada ahayd dee maxba ma yeesho hadduu ninku masala guriga iyo gawaadhiya wax lahaa uu ridoobo la odhan maayo waxaagii horan maa ka kac wixii dambuun bay aafaysaan walow irtadaha addoonka lafdiisi baa ibtiloobay oo ridoobay almudabaru ee tadbiirka losa lam yabtul tadbiirkaasi ma burayo walow dhiiggiisa hadurba ha noqdee walilxarbiyi walilxarbiyi soo maha walilxarbiyi waxaa u sugnaaday kii xarbiga ahaa ee daarteena ammaan kusoo galay gaalkii gaalku inaga dhexeeye daarteena soo galay xamlu mudabarihi addoonkiisii deew lahaa ee u yihi haddaan dhinto xorbaat ilaa daarihim inuu la noqdo ayuu leeyahay walow dabara kaafirun walow kaana likaafirin cabdu muslima hadduu sugnaa fadabarahu dib dhigo nuqida waa la burin wabi caleyh waana loo yibin waana lagu yibin ee walow dabara kaafirun kaafiran hadduu dib dhigo fa aslama uu islaamo walam yarjici sayiduna fi tadbiiri aan ku noqonin nuzica min yadi sayidii baa laga siibi wa surifa kasbuhuna ilayhi baa loo yibin wa fii qowlina yubaacu waa la yibin waxau sheekhu yidhi haddii gaal uu lahaan u sugnaado addoon muslimi masalan dhaxaloo kale u kusoo milkiy ama si kale u ku milkiy fadabarow dabeedna wuxuu hi idaa mid tufaanta xor markaan dhinto xor baa tahay buuhi nuqida waa la burin tadbiirkeesa wabiica aleyh waana la iibin waana lagu iibinaya nuqida wabiica macnaha nuqida tabdiiru bilbayc dee tadbiirkiisa iib baa lagu burin waa la iibinayaayo maxaa yeelay inuu sii haysta gaal addoon muslima dee dullayn baa uga sugan markaa waa la burino waa la iibino walow dabara kaafirun kaafir haddaba laba gaal ayay isu addoon ahaayo markaa kii wax lahaaye sayidkahaaba kii kale dibdhiga oo yidhi haddaan dhinto xorbaad fa aslama markaasuu addoonkii islaama walam yarjici sayidu fi tadbiiri sayidkiina tadbiirkii kuma noqonin oo yacni qowl ahaan ma uga noqon karaa mise kama noqon kara baa jirta marka asaxu waa inaanu ka noqon karayn laakiin qowlka marjuuxa ah haddaynu ku soconno oo qowlna aanu kaga noqonin nusica addoonkii min yaddi sayidihi baa laga siibi waa laga qaadi nin caadile baa loo dhibi si aanu u dulaysan muddo barbu ahaan hadday xornimadu iska sugo wasurifa kasbuna ilahi sayidka ayaa kasabkiisana la siiy wa fii qowlin yubaacu waa la iibin ayuu qowlna la yahay walow waxau sugnaaday bayculmudaberi addoonka mudaberkaa inuu iibiyo ayaa u sugnaaday wa tadbiiruna tacliiqu cidqin bisifatin weyn lagu xidho wa fii qowlina wasiyatun weeye wa tadbiiru tacliiqu cidqin bisifatin weeye wa fii qowlina wasiyatun weeye falow baacaw hadduu iibiyo uma malaka uu soo mulkiye lam yacud itadbiiru ma soo noqonayo calmadhabi haddaan qabano ee walow rajacanu biqowlin hadduu kaga noqdo ka abdaltu waan buriy fasaktu waan fas naqadtu waan buriyey rajactu bi waan ku noqday saxa waan saxayaa in qulnaa haddaan dhaha wasiyatu wailaa haddii kale falaa maya waxau sheekhu ihi tadbiirka waxaa la yidhaahdaa muxuu yahay waa tacliiqu cidqin bisifa waa xorayn sifa lagu xidhay un sifadii baa siiqadii baa siiqa tacliiqa qawle wuxuu leeya waa wasiya oo waa addoonka loo dardaarmay xorayntiisa maxaa yeele mar hadduu suluska ka xoroobayo siday noo iman doonta wuxuu noqonayaa wasiyo haddaba wuxu uhi falow baacow hadduu iibiyo sayidkiibaa addoonkii mudabarkaa iibiyey uma malakahu haddana wuu soo mulkiyo waa loo seebiyey lam yacud itadbiiru cala madhabi tadbiirkii ma soo noqonayo waa markaynu qowlka hore ku soconno haddii la yidhahdo laakiin waa wasiyana khilaaf baa jira walow rajaca hadduu ka noqdo tadbiirkii buu biqowlin kaga noqday abdaltu waan buriyey bui fasaktu waan fas naqadtu waan buriyey rajactu bi waan ku noqday saxa waan saxayaa in qulnaa haddaan nidhaahno wasiyatu waa wasiye haddaan nidhaahno maxaa yeele wasiyada qofkiiyo dardaaranka uu ka noqon karaya wa ilaa haddii kaloo dha waa tacliiqu cidqin bisifa haddaynu idhaahno falaa ma ansaxayo inuu ka noqdaa sidii dee tacliiqyada kaleba ay ahaayeen walow culliqa mudabarun haddii bisifatin lagu xidho saxa u ansaxaya wacataqa waxaanu ku xoroobayaa bilasbaqi ka horeeya min almowti iyo wasifati walow waxaa kaloo sugnay wadu mudabaratin inuu la mucaamaloodo walaa yakuunu rujuucanna noqon maayo fain awlada hadduu ilma ka dhalana badala tadbiiruhu waa buraya walaa yasixu mana ansaxayo wayasixu dhe walaa buu idhiga wayasixu tadbiiru ummu waladin walaa yasixu tadbiiru ummu waladin wayasixu tadbiiru mukaatabin iyo wa kitaabatu mudaberin baa ansaxaya waxau sheekhu yidhi addoon mudabera oo uu yidhi haddaan dhinto xor baa tahay ayaa xorayntiisii wuxuu ku xidhay bisifa isagoo markii hore sii yidhi idaa midku faanta xorun oo mudaberu yahay ayuu haddana xorayntiisii ku xidhay sifo kaleo wuxuu yidhi in dakaltid daa in dakaltid daara fa anta xurun haddaad daarta gasho xor baad markii hore mudabar buu sii yahay wuxuu idhi haddaan dhinto xor baa tahay saxa hortu wuu ansaxayaa addoonkaa mudabarkee xorayntiisii sifada lagu xidhay wacataqa waxaanu ku xoroobayaa bilasbaqi ka horeeya min almowti iyo wasifati hadday geedida horraysana tadbiirkii buu ku xoroobay hadday sifadii horrayso meesha u galana sifataasu ku xoroobaya walow waxaa kaloo sayidkii usamay wadu mudabaratin addoontii mudabarada in iskala mucaamalooda ayuu leeyahay hayla dee milkigiisi ayaa ku baaqiya walaa yakuunu dee mucaamaladiisa rujuuca noqodu tadbiirkii ka noqdeen ma noqonayo fain awlada hadduu ka ilma dhashadana baala tadbiiruhu tadbiirkiisi wuu burayaayo dee istiilaadkanaa ka xoog badan oo isaga xagga uluska lagama fiiriyo dee dayntana dayntuna isma hortaagta laakiin tadbiirku dee iibaa xataa lagu suulin karaa walaa yasixu tadbiiru muwaladin islaan muwaladahu ilma ka dhashaday tadbiirkeedu ma ansaxayo maxaa yle faa'iide male marka uu dhinto ayay muwaladadan ku xoroobaysay markaa sifadaa lagu sii xidhaya waxba qiimo leeday ma jirto wayasixu tadbiiru mukaatabin addoon la kitaabeeyey inuu tadbiir ku sameeyaa buu leeyay mukaatabku waxa weeye addoonka la yidhi haddaad intaa keento xor baa tahay isagoo intii la wadwadaa hadduu yidhahdo ilaa mid tufaanta xorun haddana taasina way bannaan tahay kolba kooda horeeya hadduu nujuumta bixintooda kusoo horeeyana kitaabadii ku xoroobi haddii sifadan ka dhimashadu ay horaysana taasuu ku xoroobi wa kitaabatu mudaberin mudaber inuu kitaabeeyana wuu leeyahay waa tan cagsigeed addoonu markii hore ku yidhi idaa mid tufaanta xorun haddaan dhinto xor baa tahay inuu idhaahdo intaa haddaad la kaalido xor baa tuu kitaabeeyo ayaa u sugnaaday oo dee waxay labaduba wadaagaan xagga xorayntan loo jee la doonayo markaa mudaber mukaatab ah ayuu noqonayaa kolba dhimashada iyo nujuumta bixinteeda kolbarka soo horeeya iyuunbuu ku xoroobaya wallahu aclam waxa uu fasalkan sheekhu kaga hadlayaa addoontii mudabarada ahayd ee xoraynteedii dib loo dhigay bal xamligeeda iyo xaaladiisu siday noqonayso waladad idaa waladad markay dhasho mudabbaratun min nikaaxin markay ka dhasho ow zinan laa yahbutu lilwaladi u sugmi maayo xukmu tadbiiri bilahari adhar haddaan qaban xukunkii tadbiirka ma yeelanayo ee walow dabbara xaamilan haddii uu xoraynteedii dibdhigo habata lahu xukmu tadbiiri baa usugnaanaya cala lmadhabi haddaan qabano fa in maatad hadday dhimato aw rajaca ama fii tadbiiriha uu ku noqdo daama tadbiiruhu tadbiirkiisi wuu daa'im waqiila waxaa layihi rajaca haddii uu ku noqdo wahuwa muttasilun isagoo la xidhiidhsan falaa maya waxa uu sheekhu leeyahay haddii ay dhasho addoontii mudabarada ahayd ilma ayay dhashay ilmahaas nikaax xaggii bay ka dhashay ama zine xaggii bay ka dhashay ama shubho intii tadbiirka lagu sameeyey sayidkeediina yidhi haddaan dhinto xor baa tahay ayuu xamligaasi yimi oo ilmahaa dhashay laa yahbutu lilwaladi waladka uma sugmayo xukmu tadbiiri tadbiirka xukunkiisu u sugmi maayo fil adhari haddaan qabanno maxaa yeelay waa caqdi aqbalaya in la kor yeeliyo in la fasaqo markaa ilmaha ma saraayeynayo sidii rahanta oo kale laa yahbutu lilwaladi xukmu tadbiiri fi ladar taanigu wuxuu leeyahay wuu u sugmayaayo waxa uu la mid noqonayaa mustawladada waladkeedii oo kale uu la mid noqonayaayo dee waxaana jamcinaya kulminaya waxa weeye mid wadiba wuxuu ku xoroobaya bimowti sayid saddexda imaam ee kalena sidaas ayay qabaan waxaa kaloo sheekhu yidhi walow dabbara xaamilan mid xaamilo ah ayuu yidhi haddaan dhinto xor baa tahay habata lahu xamligaa waxa u sugmaya xukmu tadbiiri cala madhabi haddaan qabano xukunkii tadbiirka markaa wuu yeelanaya oo iyada ayuu raacaya maxaa yeelay xamligu wuxuu noqonayaa dee bimansilati cudwin min acdaa'i ah xubin ka mida xubnaheedoo kalunbu la mid noqon fa in maatad haddaba hadday dhimato hooyadii sayidkii oo nool ayay dhimatay ilmihiina dhashay aw rajaca fii tadbiirihaa ama tadbiirkeedii buu ku noqdayba qowl ahaan buu ugu noqday waana qowl marjuux ah oo masalan qaba in qowl ahaan tadbiirka lagaga noqon karee daama tadbiiruhu xamliga tadbiirkiisii isaga wuu daa'imaya wuu jirayaa maxaa yeelay marka ay dhimatay dee waxay ka dhigan tahay isagoo laba addoon tadbiir intuu ku sameeyey midkood dhintay sayidkii oon dhimanin mararka kale dee wuxuu muddo barbuiskiis yahanaya masalada labaadna isagoo dee dhashay oo kale ayuunbuu la mid yahay bay yidhahdeen rujuuc bacda alinfisaal qiil baa wuxuu leeyahay in rajaca haddii uu ku noqday wahuwa mutasilun isagoo xamligii mutasiloo la xidhiidsan falaa ma daa'imayo tadbiirkiisii iyada ayuu xagga noqodka ku raacaya oo isna mudabarnimadii way ka baaysaa iyaduu raacaya walow dabbara xamlan haddii uu dibdhigo saxa wuu ansaxaya ee fain maata hadduu dhinto cataqa duuna lumi wuu xoroobi wain bacadubina saxa wuu ansaxaya wa kaana rujuucan canhu ka noqosho ayaanay noqon ee walow waladad waxau sheekhu yidhi haddii imika uu tadbiirkii ku sameeyo xamliga oo keliya wuxuuhi uurkaagaas markaan dhinto ayuu xoroobayaa saxa wuu ansaxayaa si ay u bannaanaydba dee in la xoreeyo keligii hooyaduna ma raacayso maxaa yidhi xamligu waa taabice matbuuc ma aha oo mid la raacayo maaha fa in maanta haddaba sayidkiibaa dhintay cataqa xamligii wuu xoroobi duuna alummi laakiin hooyadii ma xoroobaysa xamligaa xoroobaya wain baacaha hadduu iibiye masalan isagoo xamliga xoreeyey ayuu iibiyey iyadoo xaamilo ah saxa iibkaasi wuu ansaxayaa wa kaana waxaa u noqonaya rujuucan canhu ka noqdu tadbiirkii xamliga ka noqday ayuu noqonayaa iibintaa u iibi walow waladad hadday dhashaa almucallaqi almucallaqi cutquha tii lagu xidhay xoraynteeda sifa tii lagu xidhay haddii ay dhasho lam yactiqil waladu ma xoroobayo wa fii qowlina in cataqad bisifati haddii ay ku xorowdo cataqa wuu xoroobi walaa yatbacu mudabbaran waladun ma raacayo wa jinaayatu wa jinaayatuhuna ka jinaayati qinin addoonkii baraxa tirna waxyeeladiisoo kale bay la mid noqon waxau sheekhu yidhi addoontii xudhaynteeda sifo lagu xidhay haddii ay dhasho nikaaxa masi ayay ka dhashay sifadii oo aan la helin ayaa ilmihii dhashay dabeed wuxuu yidhi masalan haddii aad meeshaa tagto xor baa tahay dabeedna intaanay meeshiiba tegin bay ilmihii dhashay lam yactiqil waladu waladkaasi ma xoroobayo oo kuma xoroobayo xornimadeeda maxaa yeele waa caqdi dee fasaq uu haleeli karo ilmaha ma gaadhaya sida wasiyada iyo raanta iyo oo kale qawlo wuxuu leeyahay in cataqad bisifati cataqa hadday sifadii ku xorowday sifadii lagu xidhay haddii ku xorowday ilmuhuna waa xoroobaya waxaa kaloo sheekhu uhi walaa yatbacu mudabbaran waladun addoonka isaga la tadbiiriyey ee la yidhi haddaan dhinto xor baa tahay ilmuhu dhalay ee sayidkiisu u lahaa ma raacayo maxaa yeelay dee ilmuhu xagga hooyadu raaca addoonnimada iyo xagga xorriyadaba aabbaha ma raaco sababta xorriyaddana waa kula mid marka hadduu aabbihii mudabber ahaa ilmahan oo aabbihii ku yidhi idaa mitu fa anta xorun markaan dhinto xor baa tahay dabeedna uu dhintuu sidaa ku xoroobay ilmihiisi ma raacayo isaga wa jinaayatuhu mudabberka haddaba addoonkaa mudabberkaa jinaayadiisu minhu calayhi jinaayada isaga ka timi cid kale u geystay iyo ta isaga loo geystayba ka jinaayata qinin addoonkii baraxa tirnaa ee aan wax kale addoonuun isagu ahaa kay waxyeeladiisii bay la mid tahay milkiga ayaa ku dul sugan haddii jinaaye masalan waxyeelo loo dilo dee tadbiirkii waa tegey haddii loo iibiyo tadbiirkii waa bel haddii uu sayidku furtana waa baaqi ahaanaya yactiqu bilmawti ayuu ku xoroobi min aulusi uludka xaggiisa ayaan ku xoroobi kulluhu dhammaantii ow bacduhu bacda dayni daynta dabadeed ee walow callaqa cidqan calaa sifatin hadduu ku xidho takhtasu ku gaaro bilmaradi ka in dakhalta fii maradi mawti haddaad meeshaa gasho fa anta xurun baa tahay buhi cataqa min aulud wain ixtimalad hadday suurtagal tahay asixata fayoobida hadday suurtagal tahayna oo fawujidad filmaradi xanuunkii lagu helo fa min ra'silmaali buu ku xoroobi filadari haddaan qabanno wuxuu sheekhu yidhi mudabberku wuxuu xoroobaa bilmowti marka sayidkiisu dhinto ayuu xoroobaa waxaana weliba laga fiirin min aulusi uludka xaggiisa ayaa laga fiirinayaa kulluhu baa wada xoroobaya hadduu uludkii noqdo masalan saddex addoon buu lahaayo mid ka mida buu yihi haddaan dhinto xor baatay kaa kulligii markaa wada xoroobaya uludkii buu yahay aw bacduhu barkiibaa xoroobi haddii aanu uludkii wada ahayn oo masalan keligii buu ka tegey isagoo mudabbera dee uludkii baa xoroobi unbay ka dhiganta waana bacdo dayni o daynta dabadeed ayuu dhacayaa haddii meeshii ay dayni timaadoy wixii qiimihiisiiba ka badato waxba ka xoroobi weeyaan macnaheedu walow callaqa cidqan calaa sifatin waxaa kaluu sheekhu ihi hadduu ku xidho xorayn ayuu sifo ku xidhay sifadaasina takhtasu bilmaradi xanuunkay ku gaar tahay maradulmowtkaas ayuunbaa sifadaa la heli karaa xilliga maradulmowtka ayuunbaa la heli karaa waa maxay wuxuu idhi in dakalta haddaad gasho daarta masalan fii maradi mawti xanuunka maradulmowtkaygu markuu yahayo haddaad daartaa gasho faanta xorun xor baa tahay isagoo dabeetana wariirayo maradulmowtkii haya ayuu daartii galay cataqa min aulusi uludka xaggiisa ayuu ka xoroobayaa uludka xaggiisa ayuu ka xoroobayaayo dee waxay ka dhigan tahay uun isaga oo hadda yacni tanjiis ku sameeyey cidqigiisa oo dedejiye ayay ka dhigan tahay wain ixtamalad sifadaa uu ku xidhay haddaba hadday suurtagal tahay asixa walmarad xilli fayoobina waa la heli karaa xilli xanuunna waa la heli karaa masalan dee haddaad meeshaa gasha buu yidhi xor baa tahay fii maradi mawti kumuu qaydin markaa fii maradilmowtna waa la heli karaa gelidda sixaaltu sixana waa la heli karaa fa wujidad dabeetana sifadii iyo geliddii meeshiiba filmaradi maradilmowtkiisa oo ku jira ayuu meeshii galay fa min ra'silmaali ra'sumaal buu ka xoroobayaayo hadduu keligii yahay wuu wada xoroobaya waxba sulus lagu xidhi maayo filadari haddaan qabanno dee waxaa la fiirin xaaladda tacliiqa uu sameeyey ayaa la fiirinaya taaniga adhara ka hor jeedana wuxuu leeyahy cidqigu min aulus baa laga fiirin oo dee waxaa la fiirin waktigan sifada la helay uun waktigan sifada la helay baa la fiirinaya qawlka hore wuxuu leeyahy ma xilligaa tacliiqa la helay ayuun baa la eegaya walow iddacaa cabdun hadduu sheegto cabdu hadduu sheegto adtadbiira dhibligid faankarahu sayidkii uu inkiro falaysa birujuuci noqod maaha bal yuxallafu waa la dhaarin walow wujida haddii la helo maca mudabarin maalun baa la helay faqaala wuxu uhi kasabtu bacda mawti sayidi baan kasbad وqاaل الوارثna وu uhi qبلh baad kasbad صدiq المdبru baa بyamiinihi loogu rumay وin أqاama bayinatayni hadday taagaanna qudimad bayinatuhu markhaatigiisaa la hormarin wuxu uhi sheekhu adoon walow idacaa cabduhu atadbiira nin baa addoonkiisii wuxuu sheegtay inuu dib dhigay wuxu uhi waa taadi tii sayidow haddaan dhinto xor baa tahay faankalow sayidkiina wuxu uhi waxba kama jiraano kumaan odhanin falayse hortuu diidmadan uu leeyahay waar tadbiir kugumaan samaynin birujuuci noqon mayso noqodu tadbiirkii ka noqday haddaan nidhaahana hadal baa lagaga noqon karaa ma noqonayso oo waxay ka dhigan tahay masalan haddii ninka la yidhaahdo war islaantaadii hal dalqaad furtay uu yidhaahdo maan furin rajciyaysi noqon maayo hadalkaasi hadalkaasi rajciyaysi noqon maayo haddii qofka la yidhaha war waad ridowde oo uu idhaahda maan ridoobin islaamnimo u noqon mayso markaa tamamuna waa la mid markaa diidmadaa uu leeyahay tadbiir kugumaan samaynini ma noqonayso rujuuc bal yuxallafu sayidkii ayuunba waxaa lagu dhaaraya inaanu addoonkaa dib dhigin waayo waxaa laga marka dee kitaab loo soo qaaday inuu qiro waxaa kaloo halka yidhi walow wujida maca mudabarin maalun ninkii mudabarka ahaa ee la dib dhigay ayaa intii sayidkii dhinta unbaa la arkay ninkii xoolo walwaalaya intii sayidkii dhintay ee uu xoroobay ayuunbaa xoola lagu arkay fa qaala mudabarkii wuxuu yidhi waa la isqabsaday ninkii waaridka ahaa ee sayidka dhexlaya ayay isqabsaday dabeetana mudabarkii wuxu uhi kasabtu bacda mawti sayidi war maalintii uu sayidku dhinteen xoroobayba waataa shaqo tegay oo anaa waxaan shaqaystay intuu sayidkii dhintay aan shaqaystay wa qaala alwaariu qablahu maya horti intaanu dhimanin ayaad kasartay waxaanoo dee adugu maad lahay ina sayidkii baa lahaayo anaa ka dhaxay sudiqa almudabaru biyamiinihi mudabarka ayaa gacantiisa loo ayaa dhaartiisa loogu rumaynaya maxaa yeele gacantii buu leeyahay marka gacan ku-hayntaasaa rajaxaysa wayna qaamaa haddaba hadday taageen mudabarkii warti bayinatayni laba markhaatay taageen mudabarkii wuxuu taagay sayidka dabadeed xoolahan inu helay waaridkiina wuxuu taagay sayidka dhimashadiisi ka hor inuu helay qudimad bayinatu mudabarka bayinadiisa ayaa la hormarin maxaa yeelay isagu dee maanta mar hadduu gacan ku-hayn leeyahay gacan ku-hayntaasaa xoojinaysa kitaabulkitaabati halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu waxaa kitaabada la yidhaahdo markaa kitaabo waxa weeye waa caqdi xorayn oo laakiin lagu xoraynayo ciwad iyo wax bedel ah oo laba wakti iyo wax ka badanna loo sameeyey caqdu cidqin bilafdiha biciwadin munajamin binajmayni fa aktar waa caqdi iyo heshiis la gelayo oo xorayn ku xidhan oo lagu gelayo ciwad iyo waxuu addoonku bixinayo oo lagu waktiyey laba wakti waxaana u asara aayadda qur-aanka ilaahay leeyahy ijmaca kor waladiina yabtaquuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra kuwa dalbaya ee ka mida waxay gacmihiina milkeen addoommadiina kitaabada doonaya fakaatibuuhum kitaabeeya baa ilahay in calimtum fiihim khayra haddaa khayr ku ogtihiin waxaa kaloo rasuulku yihi almukaatabu cabdun maa baqiya calayhi dirhamu addoonka mukaatabka la yidhaha waa addoon inta uu dirham ku harsan yahay lacagtii lagu kitaabeeyey xoolaha lagu kitaabeeyey inta dirham ku harsan yahay waa waa waa addoon hiya kitaabadu mustaxabatun waa mid la suneeyey waa haddii waa addoonkii oo la ydhaha intaa dad la kaalid xorbat hiya mustaxabatu waa la suneeyey in talabahaa hadduu doono raqiiqun amiinun qawiyun calaa kasabi haddii uu dalbo addoon aamina oo awood ula shaqo qiila waxaa la yidhaha gayri qawiyin ama aan awood lahayn walaa tukrahu bixaalin xaaladnaba lama karahayso wuxuu ihi sheekhu horta waxaa la ydhaha kitaabadu waa mustaxaba waa shay la sunneeyo oo wanaagsan ee waajibo maaha goormay sunno tahay in dalab ahaa raqiiqun hadduu addoon doono addoonkaasina amiinun uu yahay mid aamina qawiyun calaa kasbin kasabna awood u leh oo aayadda marka ilaahay leeyahay fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran khayrkaasaa imaamu shaafici wuxuu ku fasiray inuu yahay dee iktisaab iyo ammaano qofkiiba markaa awood loo shaqaysan karaya aaminna ah taa haddaba ammaanada loo shardiyey dee haddii la kitaabayo la dha intaa haddaad la kaalido xor baa soo la sii daayo oo wuxuu kasbadaba u meel daran kala dhaco dee markaa faa'iidadii meesha laga doonayo waan ka soo baxaynin waxa awoodda loo leeyahay waa inuu shaqo awood u leeyahayna waa inuu wixii u keeni karaa calaa kasbin taa la nakireeyena aya kasbin loogama jeede dee mid wax taraya oo wuxuu iskaga bixin karaa looga jeeda qiil baa wuxuu leeyahy dalabaa hayru qawiyin war xataa waa sunne haddii uu dalbo mid aamino laakiin awood u lahayn shaqo hadduu amiin yahay maxaa yeelay marka ammaanadiisa loogaa dee sadaqaadkii waxaasaa loogu kaalmaynaya buu leeyahy halkaasu iskaga bixinaya walaa tukrahu bixaalin xaalana laba karaahiyeysta buu leeyahy kitaabada oo ayadu hataa labadaa sife ammaanada iyo haddii la waayo quwada iska mubaaxay noqonaysaa wasiiqatuhaana waxa weeye kaatabtuka calaa kadaa baan kuu kitaabay munajaman kaasoo la waktiyeyey idaa addaytahu faanta xor wayubayinu wuxuu cadday cadada nujuumi iyo waqista kulli najmin walow taraka lafdu tacliiqi hadduu ka tago wanawaahu u niyeeye jaazi waa banayn walaa yakfii kuma filla lafdu kitaabatin oo bilaa tacliiqina iyo walaa niyatin cala lmadhabi haddaan qabo wayaquulu lmukaatabu wuxu odhan qaabiilto ayuu odhan waan aqbal waxau sheekhu yidhi siiqada ay leedahay kitaabadu waxa weeye kaatabtuka iyo waan ku kitaabeeyey waana lafdi islaamiya oo jaahiligii laguma aqoonine yacni kaatabtuka waxaan xornimadaadii ku xidhay adduunyadaa dambe inaad la kaalaydo un bay noqonaysaa kaatabtukadii calaa kadaas intaasaan kuu kitaabiyey munajaman weliba kaas oo lagu waktiyeeyey munajaman kaasoo weliba laba waktiyaa loo samey laba waktiya wax ka badan idaa addayto marka faanta xor xor baa intaasuu israacinaya kaatabtuka calaa kada munajaman biwaqtayn idaa addaytahu faanta xor haddii aada bixisana xor baa tahay wayubayinu wuxuu caddayn buu sheekhu uhi cadada nujuumi nujuumta iyo xilliyadaa laga qaadaya intay tahay waqisa kulli najmin iyo wakti kasta inta laga qaadayo annajm lababa halkan baabkan waa loo isticmaalaa mid weeyaane alwaqtulmadruub waktigaa waa loo waa la yidhaahdaa midda labaad maalkan la bixinayo najmi waa la yidhaahdaa oo markay fuqahadu leeyihin shan shan lama gaadhsiiyo ita nujuum lama gaadhsiiyo masele markay leeyihin waynoo iman doonta nujuumtaa maal baa looga jeeda maalkan lagu kitaabiyena nujuum waa la yidhaha waktiga loo qabtayna waa la yidhahdaa markaa cadada nujuumi waktiyada uu ku bixinayo tiradeeda waqista kulli najmi wakti kastuu wax bixinayo intuu bixinayo qistigeeda